ururka al-shabaab ayaa shalay weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir waxayna ka dhex dagaalamayeen xaruntaasi muddo lix saacadood oo xiriir ah iyadoo sida dowladdu ay sheegtayna weerarkaasi ay ku geeriyoodeen shan qof halka afar kalena ay ku dhaawacmeen haddaba maxaa u suurageliyey al-shabaab inay weerarto xarunta dowladda hoose xamar oo ah goob si weyn ammaankeeda loo ilaaliyo sideese looga hortegi karaa weerarada noocan oo kale ah su-aashaas ayaan hordhigay axmed cabdulaahi oo horey wasiir ku-xogeen uga soo noqday maamulka galmudug su-aashaas aniga haddaan si kooban uga jawaabo waxyaabihii dhici jiray wax ka mida waaye waana waxaan is leeyahay aniga guldaloolooyin ama neglijensooyin jira oo ama hay-adaha amniga ka dhex jira ama dowladoo dhan ka dhex jira oo markii wax dhacaan aan wax laga baranayn oo waxaas markay dhaceen inaysan wax si nuucii u ege aysan haddana dib u dhicin un aan dadaal badan xoogaa laga samaynayn ama dabagal badan aan la samaynayn arrimahan oo mar walba soona noqnoqonaya mar kastana leh calaamad ah in la fududaynaayo oo dad yacnii dowladdii ka mid ah ama ciidamadii ka mid ihi inay fududaynayaan aada moodo ayaa mar walba ka muuqanaysa sababtuna waxay tahay hadda haddaan damco aniga gobolka banaadir in aan tago oo aan gudaha tago aydhikaar kasta haddii aan sito waa igu adag tahay inaan gudaha tago tanna waxa weeye intaasoo jeegboontiya soo maraysaa intaasaa la soo gudbay meesha ugu dambaysaa la imaanaa meesha ugu dambaysaa falkii laga samaynaa in ay marka gacmo ku jiraan dadkii dowlad dadkii shaqaynayay oo aan la iska jirin dhexdooda gacmo ah oo shaqaynaya inay jiraan ayaa muuqanaysa maalin walbana waxaan la helayaa qof la aaminay oo dhibaato samaynayo marka in dabagal badanina uusan jirin markii wax dhacaanna aan yacnii inaan mar dambe waxaanoo kale dhicin aan dadaal badan aysan aan laga samayneyn cillada noocaasa ayaa jiraan isleeyahay aniga sidoo kale doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa sheegay in loo baahan yahay in amniga magaalada muqdisho loo sameeyo ciidamo u gaara oo lagula xisaabtamo waxaa la weeraray meeshii ugu muhiimsanayd laga maamulayay caasimadda soomaaliya ciidan hubaysan oo labisan oo hub wataana galay waad dareemi kartaa meeshaas amnigeeda sida loo sugo inaad adiga oo shacaba aada inaad tagto ay aada kuugu adagta saa darteed waxaad moodaa in ciidamadan faraha badan ee aadka u fara badan ee kala duwan ee dareysyada kala duwan qaba ee siyaasiyiinta kala kala duwan la socda in ay magaalada khalkhal amni u keeneen waxaan dhihi lahaa madaxda soomaaliyeed ugur ahaan maamulka ammaanka sugaya ciidan gaar ah oo ammaanka xamar suga waa in la sameeyo oo iyada lagu ogyahay iyaka lagu ogyahay oo darees gaara loo sameeyo oo caasimada si gaara amnigeeda uga warhayo qodobka labaad ciidankan aadka u fara badan ee siyaasiyiintu wataan iyo madaxda kala duwan ay wadataan waxay u baahan tahay in xal iyo kale amnigooda lagu sugo magaalada amnigeedana lagu sugo in la iswaafajiyo siyaasiyiinta qaar ayaa qaba inaan weli wax badan laga baran weerarada noocan oo kale ah oo ay al-shabaab inta badan ku soo qaado xarumaha dowladda soomaaliya sida uu ku waramayo wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim markaad fiiriso dhismaha xarunta gobolka banaadir waa meel u nugul weerarka waayo waa meel dad badan ay degan yihiin ganacsi badan uu ku yaalo baabuurta ay ku badan tahay isu socodka uu ku badan yahay marka dadka dee isdhex socda lama garanayo dadkii meel laga celin kara ma aha waayo meesha waa meel ay dadka ay adeeg usoo doontaan marka taa waxay horta ka dhigaysaa goob bartilmaameed ah sidoo kale waxaa suuragal ah in dadka ka ganacsada ama dadka deegaanka ah ee ku dhadhow iyo xoogaa xiriirka wada shaqeynta ama munishibiyada ha noqota ama hay-adaha kale amniga waxaa laga yaabaa in aanu aada u wanaagsanayn waxaa suuragal ah in cidda mas-uuliyadda iskale amniga ha noqoto ma gobolka ama ha noqoto hadda federaalka runtii weli waxaad umalaysaa inay u baahan tahay in la xaqiijiyo waxaan xasuusanaa allah u naxariistay geeridii injineer yarisow weerarkii uu ku dhintay in aanay de xisaabtan weli aanay aanan maqal marka arrimo dhowr oo badan ayaa isbiirsaday oo gobolka ka dhigay meel nugul si marka arrimahaas looga baxo marka waxay la tahay in marka hore dhacdadan aan wax ka barano oo aan ka bilaawno bal in la xisaabtamo macnaha cidda qaradka iskale iyo cidda macnaha dayacadda ee keentay sidoo kale in wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo gobolka iyo dadka deegaanka ah kor loo qaado ugu dambayntii khaalid cabdixakiin oo ah aqoon-yahan falaqeeya arrimaha siyaasadda ayaa sheegay in dalku uu xilligan dagaal ku jiro wax badanna laga filan karo ururka al-shabaab haddii aan feejignaan dheeri ah la muujin sidaan wada ognahay ama la socono soomaaliya marxalad ayay ku jirtaa marxaladda ay ku jirto runtii waa marxalad runtii dagaal ah uu madaxweynuhu ku dhawaaqay marka marxaladaas wax walba waa la filan karaa marka waxaan dowladda soomaaliya iyo xukuumadda ay aan ugu baaqi lahaa dhammaan hay-adaheeda amniga inay lawajibaaraan sugidda amniga muwaadinka run ahaantii qaladaadkii horena wax laga barto si amniga loo xaqiijiyo siyaasad amni oo qeexan oo ku saabsan caasimadana loo dejiyo run ahaantii dalka marxaladda uu ku jiro ayaa keenayso wax walbo insha allahu tabaaraka watacaala waxaan u rajeynayaa dowladda guul inay ka gaarto insha allah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho